shirkadda somo oil and gas oo qandaraas shidaal baaris ah kula jirtay dowladda soomaaliya ayaa mar kale diiday eedeymaha loo soo jeediyey ee ah in ay si qaynuunka garab marsan ay howlaheeda u waday haddaba idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga ayaa wareysi gaara la yeelatay maareeyaha guud ee shirkadaasi bob shiber wariyaha v o eda ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli oo wareysigaasi la yeeshay ayaa ugu horreyn weydiiyey waxa ay shirkadu qabato qaab dhismeedkeeda iyo xad iyo weliba dadka xubnaha ka ah
As you know, because you were there at the signing ceremony, this was about two and a half years ago.
sida aad og tahay maadaama aad joogtay xafladdii saxeixa waxay ahayd laba sano ka hor markii aan shaqada bilownay iyadoo sooma ay tahay shirkadda yar haddana waxaa ku jira dad badan oo khibrad durugsan sida anigoo kale anigu waxaan meheraddan ku jiray shan iyo afartan sano waxaanan madax maaliyadeed ahaa shan iyo labaatan sano waxaa naga mida qaar meheradda ku soo jiray in ka badan soddon sano marka waxaan nahay shirkad da'yar laakiin khibrad badan leh sidaad og tahay waxaanu bilownay sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii markaas waan seexnay heshiiska baadhista shidaalka ee xeebaha waayo waxaad soomaaliya ku arkaysaa xasillooni sii kordhaysa oo la xidhiirta dowladda dhexe waxaa kalood arkaysaa itimaalka baadhis shidaal oo ka imanaysa dalalka mosambique iyo tanzaniya marka waxaanu isnidhi waa fursad wanaagsan waanaanu bilownay baadhistii waxaan dhammaynay ururintii xogta waxaanan siinay dowladda soomaaliya dowladdu way qaadanaysaa xogtan waxaa kaloo qaadan doontaa xogta ka soo baxda baadhis kale oo jiilaalka la samayn doono iyadoo markaas xogtaas suuq geyn doonta marka waxayna la tahay inaannu annagu bilownay nidaamka haydarkaarboonkaee soomaaliya waxaananu rajaynaynaa haddii la helo waxoogaa nasiiba iyo samir in soomaaliya ay noqonayso mid ka mida gobollada ugu waaweyn ee shidaal leh bariga afrika maxaad uga jawaabaysaan eedeymaha idinkaga yimid hay-adda dabagalka ee qaramada midoobay ee sheegaya inaad lacaga siiseen dowladda soomaaliya wax wada shaqaynahase ma la leedihiin xafiiska dabagalka dembiyada lacagaha la isdaba mariyo ee dalkan britain Well, I think um, the UN monitoring report, uh, we think the allegations are baseless.
eedaha ku jira warbixinta qaramada midoobay waxaan aaminsannahay inaanaysan lahayn sooma waxay mar walba u arkaysay howlaheeda si sharciga iyo anshaxa waafaqsan waxaanan muujinnay wada shaqayn buuxda waxaan kaloon weydiisanay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inaan la fadhiisanno oo aan u sharaxnay isfahamwaaga aasaaska ah iyo halka uu ka jiro gaar ahaan sida kooxda kormeerka qaramada midoobay ay u turjuntay arrinta la xidhiirta heshiiska kobcinta awoodda ee aanu la galnay dowladda soomaaliya sheegi kartaa sababta aad lacagaha faraha badan u siiseen shaqaalaha wasaaradda batroolka garyaqaanka u dhashay dalka canada maxayse tahay shaqada ay idin qabanayeen Well, the capacity building agreement was is common in the industry. It's common in other industries.
heshiiskaas kobcinta awooddahi waa wax iska caadiya oo ay samaystaan shirkadaha nala midka ah ee shidaalka iyo kuwa kaleba waayo wasaaradda batroolka ee soomaaliya ma laha kaabayaashii ay u baahnayd si ay u fuliso hawsha ay dowladdu u dirsatay marka heshiisku waxa uu ahaa midaan kharash ku siinay dowladda si ay kharashkaasi ugu isticmaasho sidii ay u qoran lahayd dad wasaaradda kala shaqeeya howlaha maamulka iyo wadista shaqada wasaaraddu waxay sidoo kale lahayd oo ay shaqaalaysiisay tan iyo sanadkii laba kun iyo lixdii qaar ka mida qareennada ugu cadcad dunida ee dhinaca shidaalka waxaana qayb ka ahaa in dowladdu ay kaalmana weydiisato sidii ay isaga bixin lahayd mushaharka qareennada noocaasiya waxaa la sheegay in heshiiska aad la gasheen dowladda soomaaliya wax fara badan ay ka khaldan yihiin inta badanna dakhliga dowladda aanay helen meeshii marka hore dakhliga faraha badan la rabay inay iyada hesho maxaad arrintaas uga jawaabaysaa Well, I think the report that you're referring to, and I have not actually seen that report, so I can't. Uh, waxay la tahay in warbixinta aad soo xiganayso inkastoo aanan si toosa u arag aanan ka faalloon karin waayo ma aha mid saxa waxaanse qabaa in heshiiskani uu ahaa kii ugu wanaagsanaa ee noociisa ah oo ay dowladdu la gasho shirkad shidaal marka intaan ogahay waxaanan ahayn kama faalloon karo maxaa ka jira warbixinada sheegaya in sharikaddu ay abuurtay hay-ado gaar ah oo amniga qaabilsan suuragalna ay tahay in dadka qaarkood idinla shaqaynaya ay lug ku yeelan karaan burcadbadeednimo security is obviously a, a big concern when you're conducting any sort of operation uh, in Somalia. So you have components.
ammaanku waa muhiim mar kastood ka howlgelayso meel soomaaliya oo kale ah waxaana laga yaabaa in qayb ka mid a hawshaas ammaanka ay ku lug leedahay dhinaca xeebaha laakiin inta badan halka aan ka howlgelaynaa waa berriga marka ammaanku waxa uu ahaa waxaan durbadiiba markii aanu heshiiska gallay aanu diiradda saarray saddex shirkadood ayaana hawsha ammaanka ee heshiiskan ku lug yeeshay kuwaasi oo kale ah soleys salama fikira iyo peace business group soleys waa shirkadda ugu weyne ka shaqaysa dhinaca ammaanka badaha ee dunida salama fikira waa shirkad ka shaqaysa ammaanka gobolka peace business groupna waa shirkad soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay oo gacan naga siinaysa ammaanka xeebaha waana shirkadda hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay kala shaqaysa ilaalinta ammaanka xeebaha soomaaliya marka sidaas ayaannu u danaynay inaan la heshiino shirkadahan si ay nooga caawiyaan ammaanka meelaha aanu ka howlgelayno ilaa intee la eg ayaad ku qanacsan tahay in dacwadda la idiin haysto la hakin karo marka la eego britain gudaheeda iyo caalamka intaba
Well, we're cooperating fully with the Serious Fraud Office in their investigation, and we're hoping that that'll come to.
waxaannu si buuxda wada shaqayn ugu muujinaynaa xafiiska baadhista musuqmaasuqa ee u k si natiijo deg degahi ay baadhistooda uga soo baxdo waxaananu siinaynaa xog kastay u baahan yihiin si xalkaas loo gaadho waxyaabaha aada hadda wadaan ee ku saabsan sidii aada u sahmin lahaydeen shidaalka iyo gaaska ku jira soomaaliya maxay ka faa'iidayaan dadka soomaaliyeed Well, I think the, the opening of the oil and gas sector and the reawakening of the oil and gas sector in Somalia is profound in a number of different ways.
waxay ila tahay in bilaabidda iyo dib u kicinta qaybta saliidda iyo gaaska soomaaliya ay siyaabo dhowra muhiim u tahay ta koowaad sida aan meelo kaleba ka aragnay haddii qaybta saliidda iyo gaaska lagu guulaysto waxay keenaysaa dakhli badan oo uu dalku helo iyada oo sidoo kale shaqo abuuraysa waxaan u malaynayaa in madaxweynuhu uu yidhi in waxyaabaha ugu waaweyn ee xasiloonnida keena ay yihiin dhaqaale iyo shaqooyin la helo kani waa ganacsi muddo dheer qaadanaya waa mashruuc soddon ilaa iyo afartan sano jiraya marka waxa uu fursad u yahay qofka soomaaliga ah iyo dowladda intaba kaasina waxa uu ahaa maareeyaha guud ee shirkadda som oil and gas bob shiber oo u waramayay waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli maxamed cabdisandheere ayaana nala socodsiinayay